إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إlى yوم الdيn أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraq waxaan ku dhex jirnay baabka a baabu صifaة الصalاة waxaan ku jirnay axaadiidtii ka hadlayday taصbiixda iyo dikriga la akrinaa bacda اlfariida salaada waajibka ka gadaal adkaartan oo darsigeenna xalay u dambayday man sabaxa allaha dubura kuli salaatin halaaan wa halaaثiina waxamid allaha halaaan wa halaaثiina wakabar allaha halaaan wa halaaثiina fatilka tiscun wa tiscuuna waqaala tamaama almia laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir gufirat khadaayaah wain kaanat mila zabadi اlbaxr axaadiidtaas marka waa bacda salaadka la sheegayaa waa salaada mafruudada salaada waajibka way shanta salaadood laakiin salaadaha sunada markii la tukado la akrima adkaartaas oo xadiidka hadda waxa weeyaan muslim ee noogu qoran matniga dubura kulli salaa ayuu yidhi laakiin xadiid kale oo muslimka ayaa caddaynayoo leh mucaqibaatun laa yakiibu qaa'iluhunna aw faaciluhuna dubura kuli salaatin maktuuba uu leeyay marka kaas dubura kuli salaatin maktuubatin marka kaas oo muqayadka ah oo ku qayday oo lagu qayday maktuubada kaasaa lagu xambaaraa midkan mulaqa ah midkan mulaqa ah oo dubura kuli salaatin leh salaada waxaa loola jeedaa midda maktuubada xadiidkaas kale caddeeyey xadiidkaas kale ayaa caddeeyey وعn معاad بن jبل رaضي الله عnه أنa رasuul الlahi rasuulka ilaahy slى الlaه عليه وسلم qaala wuxuu ku yidhi lah mعaad usiika waa ku dardaarma ya mعaadu mعaadow laa tdacana ha ka tegin dubura kuli salaatin salaad kasta gadaalkeed an taquula inaad tiraa allaahuma allow acinii iigu kaalmee calىa dikrika xusitaanka lagu xusaa wa shukrika mahdinta lagu mahdinaa wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaageeda rawaahu axmed ayaa wariyey wa abu daawuuda wanasaa-iyuna waa wariyey bisanadin qawiy sanad xoog leh ayuu ku wariyey xadiidka waa xadiid صaxiix ah oo haabit ah xaafidkuna waa qawiyey halkan sidaasoo kale nataaijul afkaarkana wuu ku saxiix yeelay xaafid ibnu xajar imaamu nawowina raximah llahu tacaala adkaarka ayuu ku saxiix yeelay sheekh cabdilcasiis ibnu baas wuu saxiix yeelay waa xadiis saxiixa shaahid kaleo saxiixana waa leeyahay oo axmed uu wariyey iyo abunaciim fii xilyati lwliyaa oo nabigu yidhi atuxibuuna an tajtahiduu fi ducaa ma jeceshihiin inaad ducada aada ugu dadaashaan quuluu dhaha allaahuma acinnii allaahuma acinna weliba lafdigaas weeye axmed allahuma acinnaa calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika marka weliba riwaayadaas waxay sii faa'iideen waana min xadiidi abi hurayra kaasuye kanuna min xadiidi mucaade wuxuu kaasu faa'iideynaysaa inay tahay lafdigan oo la dhaho allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika inay tahay atahajud fi ducaa aad qofkaas inuu ducada ugu dadaalay duca weyn oo aada ugu dadaalay weeye lafdigaas inaad tidhaahdaa oo lafdigaas waxaa ku jira tuxibuuna an tajtahiduu fi ducaa inaad aad ugu dadaashaan ducada ma jeceshiin haa waxaad tidhaahdaan allahuma acina lafduljamcuna taas kusoora marka waa xadiis saxiix oo haabit ah وعn معاad بن jبل رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi rasuulka ilaahi slى الlaه عليه وسلم qaala rasuulku wuxuu ku yihi lah mعaad usiika waan kuu dardaarmaa ya mعaad mعaadow waan kuu dardaarmaa weliba waxaa ku soo aroray riwaayadaha gabal inuu yihi nabiga slى الlaه عليه وسلم والlahi إنii la أحibka ya mعaad wallaahi inii la uxibuka saasuu yihi nabigu sala allahu alay slam mucaadow wallaahi waa ku jecela saasuu nabigu yihi taasuna waxay tusaydaa mansilada iyo darajada uu joogo mucaad ibnu jabal iyo qiimo gaara oo uu leeyahay sidaas darteeda mucaad laftirkiisu taabicigii xadiidka uu barayey oo sunaabixi sidaasuu ku yidhi wallaahi inii la uxibuka uu yidhi sunaabixiyo waa ku jecelahaye laa tadacana ha ka tegin dubura kuli salaa an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika sidaasuu ku yidhi sunaabixina waxa weeyaan abu cabdiraxmaan alxubali markuu baraayey uu asna yidhi wallaahi inii la uxibuka markaas u sheegay xadiidka sidaasoo kale loo wariyana waxaa la idhaahdaa musalsal aa la idhahdaa musalsal marka laa tadacana ha ka teginu nabigu yidhi dubura kulli salaad salaad kasta gadaalkeeda marka duburada xalaan soo sharaxnay salaada salaamta ka horna way ku dhici kartaa salaamta kadibna way ku dhici kartaa laakiin waxa weeyaan waxaa daahira in bacda salaad loola jeedo labada qowlna aimadu waa qabaan oo naga xala sheegno ibnulqayim iyo ibnu taymiya waxay idhaahdaan waa qabla wax alla waxa ducaa ee dubura salaa ku soo aroora qabla salaam weeye ilaa wixii qari daliil cad loo helo maahane bacda salaam inuu yahay wixii daliil cad loo helo maahane waxa weeyaan sababtoo ah maxalkaas ayaa ah maxalu ducaa salaada waxa weeyaan salaamta ka hor ayaa maxalu ducaa ah laakiin qaar adilla cadcad leh ayaan soo sheegnay dubur salaa oo loola jeedo bacda salaam ayaan xala soo ogaanay waana badan yihiin kuwa sidaas waxaana ka mid ah tasbiixdiiyaa ka mid ah in loola jeedo waxa weeyaan dubur salaa bacda salaam in loola jeedo waxaan kaloo iyadoo nas loo daliil loo soo ogaanay dubuura kulli salaa maktuuba waxa weeyaan dikriga ah laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir allahuma la maanica lima acdayta asna nasu lahaa in dubura salaa loola jeedo bacda salaam marka dubura salaa bacda salaam iyadoo loola jeedoo cad ayaan labadaasba aan ku ogaanay aan labadaasba kusoo ogaanay welidaa sidaas daraaddeeda kuwa kaloo dubura salaad ku soo aroorayana waxa weeyaan sidaan xalaba soo sheegnay qaar ka mid ah imaamu lbukhaari baab u qabtay uu tusayo bacda salaam inay tahay waana sida aimo badan kusoo aroorayeen xaafid uu ka mid yahay imaamu nawowi adkaarka uu ka mid yahay marka sida daahirka duburu salaad waa in adkaartan loola jeedo bacda salaam waa in loola jeedo saasaa daahira waana sida waxa weeyaan sancaanina subulka uu ku rajaxayo wallahu aclam usiika waan ku dardaarmaa yaa mucaadu laa tadacana ha ka tegin dubura kulli salaa salaad kasta gadaalkeeda oo marka salaadii laga baxo ah an taquula inaad tidhaahdo allaahumma allaw acinnii ii kaalmee ii kaalmee allaahumma allaw acinnii iigu kaalmee calaa dikrika xusitaanka lagu xusaa inaan ku xuso allaw iigu kaalmee dikrigu iska caan qur-aanka aad akrinaydo adkaarta ad akrinaydo salaadaad tukanaydo cilmiga aad baranaydo waxa weya dhammaan waa dikri waa xus ilaahay ilaahay hadduusan kuugu kaalmayn marka ma makansan karti marka ilaahu iigu kaalmee dikriga iyo xusidda adiga lagu xusayo ilaahu iigu kaalmee daan alla kuugu kaalmayn alla ma xusaydin wa shukrika mahdinta lagu mahdinayaan alla iigu kaalmee shukriga waxaa la yidhaahdaa inaad carabka ilaahay ka mahdido nimcada uu ku siiyey qalbigana aad ka ictiraaftood ka qirto nimcada uu ku siiyey afcaashana nimcada uu ku siiyey aad daacada ilaahay u adeegsato shukrigu waa saddexdaas carabka inaad ka qirto tira alxamdulilah nimcadaan alla isiiyey qalbigana aad ka ictiraaftood ka oqoonsatood ka qirto nimcadan alla inuu ku siiyey afcaashana nimcada alla ku siiyey hadday caqli tahay hadday caafimaad tahay hadday cilmi tahay nimcada alla ku siiyey daacadi alle aad u adeegsato sidaasaa la yidhahdaa shukri haddaan marka ilaahay kuugu kaalmayn ma awoodeyd oo ilaahay indhuhu ku siiyaad ku caasini oo macaasi u adeegseen dhaguhu ku siiyaad macsida ku dhegayseen waxa weeyaan ilaahay inuu kuu kaalmeed u baahanta inaad ilaah u shukrido oo nicamta uu ku siiyey aad daacadiisa u adeegsato wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda allow igu kaalmee cibaadada wanaaggeedu waa laba shay ikhlaas iyo mutaabaca ikhlaas inay ilaahay dartiis kaa tahay iyo mutaabaca inaad sidii nabiga u samaydo sala allahu calay wasalam marka ilaahu iigu kaalmee cibaadaadka aan samaynayo inaan sidii aada raalliga ka aheedna u sameeyo inaan waxa weya ilaahay dartiis ayga noqoto allaw iigu kaalme sidaas leeda rawaahu abu daawuuda wa axmed rawaahu axmed be wa abu daawuuda wanasaa-iyu bisanadin qawiyin marka xadiidkaas waxaa laga faa'iidaysaa inuu waxa weyan sharci ay tahay ducadaas in lagu ducaysto waxa weyan dubura salaa salaada gadaalkeeda marka salaada laga baxo in lagu ducaysto sidaas weeye wa can abi umaamata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi rasuulka alla yidhi sala allahu calayhi wasalam man qara'a qofkii aqriya aayata alkursiy aayadda laydha aayad kursi qofka aqriya dubura kulli salaa salaad kasta gadaalkeeda salaadaasoo maktuubatin la waajib yeelay lam yamnachun lam yamnachu qofkaas uma diido min dukhuuliljannati jannada gelitaankeeda ila almowtu dhimasho maahane rawaahu nasaa-iya weli wasaxaaxu ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaa xadiidka saxiix yeelay marka xadiidku xadiid saxiixa oo haabita weeye ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay waxaa kaloo saxiix yeelay alcalaamatu imaamu lmundiri waxaa kaloo saxiix yeelay alxaafid ibn cabdilhaadi waxaa kaloo saxiix yeelay alcalaamatu ibn اlqayim waxaa kaloo saxiix yeelay alxaafid ibnu kaiir waxaa kaloo saxiix yeelay alcalaamatu maxamed naasir bin albani waxa weyn aimadaasoo dhan ayaa saxiix yeelay imaam lmundiri wuxuu ku saxiix yeelay altarkiib wاtarhiib albanina silsilatu axaadiisi صaxiixa xaafid ibnu cabdilhaadina muxararka xaafid ibnu kaiirna tafsiirka xaafid ibnu اlqayimna wuxuu ku saxiix yeelay zaad macaadka marka waa xadiid saxiix oo haabit ah xadiidkan marka wuxuu faa-iideynaa salaad kasta oo waajib ah marka laga baxo in la akriyo aayatulkursiy in la akriyo qaala rasuul lahi sala allahu alay slam man qaraa qofkii akriya aayat alkursiy aayat kursi dubura kulli salaad salaad kasta gadaalkeed salaadaasoo maktuubatin la waajib yeelay marka waa qaydan tahay waa salaadaha waajibka sunada markaad ka baxdo akri maydid inaad akridaa sunna ma ah waa marka waajibka laga baxo dubuuradaana waxaa loola jeedaa bacda salaam oo waxa weeyaan qabla salaam maxalu qiraa'ati lqur'aan ma meel qur-aan lagu akri maan waa meel lagu ducayso marka adilada dubura ku soo aroortay aaday daahir ugu tahay in bacda salaam loola jeedo qaarna waaba nasay ku yihin waa ku cad yihin waa soo ogaan lam yamnachu qofkaas uma diido min dukuuli janna jannada gelitaankeeda ila almowtu geeri maahan jannada waxaa ka xiga inuu naftu ka dhacdo khalaas intaasaa ka xiga wax kaloo jannada ka hortaagan male marka taasuna wuxuu tusaa fadiilo weyn oo qofka aayaddaas laazima salaadaha waajibka ka gadaal janna waxa ka xiga naftu ka dhaco marka waa wax qof oo waxa weeyaan himas caaliyahuna uusan ka tegayn fudaydka ay leedahay iyo waxa weeye waxa lagu ballan qaado fadiilada weynankeeda rawahu nasaa-i weliye wasaxaabu ibnu xibaan wazaada fiihi dabaraaniya ku daray wa qul huwa allahu axad waxaad kaloo ku dari kartaa qul huwa allahu axad waa inaad ku darto oo aada isla akrido aayatulkursiy iyo qul huwa allahu axad laakiin ziyaadadan waxa weya waa daciif oo aad weliba u daran wey ahy waa daciif oo aad u daran bal waxa weya samiir ibnu amiir azuhayr wuxuu yidhi waxaaba ii caddaatay inay mawduuca tahay oo xataa daciif keliya aysan ahayne ay ka daran tahay oo mawduuco ay tahay waxaana sanadkeeda ku jira maxamed ibnu ibraahim ibnu ibraahim alximsi oo ahaa kaana yasriqu lxadiid axaadiistuu xadi jiray xaafidu dahabiya miisaanulictidaalka uga hadlay marka ninkaas ayaa ku jira marka daciif caadiya maahane waaba mawduuc uu leeyahay isagu marka xadiidkaas aaduu u daran yahay waa siyaadadaasu siyaado sugan ma ahan wax saliya raadlena ma ahan waa in sidaas marka loo fahmo aayatulkursiy ayaa la akrinaa waxaa kaloo sugan in la akriyo qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas oo waxa weeye cuqbat ibnu caamir aa yidhi rasuulka ay amray inaan akriyo mucawidaadka dubuura kulli salaa salaad kasta gadaalkeeda wa can maali bni اlxuwayris radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka alaa yidhi sala اllahu calayh wasalam salluu u tukada kamaa sidii ra'aytumuni aad aragteen usalli xaalan u tukanayo rawaahu lbukhaari bukhaari ayaa xadiidkan wariyey xadiidkan maali bn lxuwayrit imaam bukhaari uu wariyey ayuu ku soo qatimay xaafid ibnu xajar baabu sifati salaa sababtoo ah axaadiis badan oo salaaddii nabigii tilmaamaydu soo sheegay markuu tilmaamtii nabiga sheegay oo wuxuu ku katimay xadiid aada ugu manaasiba oo ah waxa weeyaan qofka in laga rabo inuu axaadiistan tabiiqiyo axaadiista inuu ku dhaqmo oo axaadiista inta ku laabtoo muraajacaydood soo akrido siday aheyd waa inaad u dhaqangelido maahan iska dhegayso sidaadii horena iska wado ma xad faa-iiday khasaare aan ahayn waa inaad tabiiqido nabiga wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam salluu tukada kamaa sidii u tukada ra'aytumuni aad aragteen usalli xaalan u tukanayo sidaad aragteen hadda ru'yada cilmiga loola jeeda sidaad ogaateen wey sidaad cilmiga u yeelateen anoo u tukanaya sidaas u tukada muttafaqun calayh kaas marka xadiidku wuxuu tusaa inay waajib tahay nabiga sala allahu calayh wasalam salaadiisa in lagu in lagu daydo oo aan u tukanno sidii nabigu u tukan jiray afcaashiisii aqwaashiisii hay-aadkiisii sidaasna u tukano waa amar amarkuna wujuubu keena salluu kamaa ra'aytum nusalli salluu waa amar amarkuna wujuubu keena daliil ka leexiyo ka sarfiya haddaan lehelin waxaana weliba sii xoojinaya afcaasha nabigu sidii u tukaday inay waajib ahayd asal waxaa la ogsoon yahay agga min ay min xayu alusuul xagga usuul fiqiga marka la joogo afcaasha nabiga maxay faa-ideyda ha la yidhahda labaa loo kala qaadaa ficil nabigu ku fasirayo waajib amaraa ilaahay siiyey markaasuu amarkii ficil ku caddeeyey ficilkaas wujuubuu faa-ideeyey iyo ficil oo uusan amar ku fasiraynin isagaas uun uu tacabud ahaan u sameeyey kaas tacabudkaas sunnuu faa-ideeyey haddaan daliil kala leehay salaadaha qaabka uu nabigu u tukanaa wuxuu ku caddaynaa ijmaalka aayadda qur-aanka ah wa aqiimu salaata wa aatu zakaa wa aqiimu salaatu ku caddaynaa amarkaas oo ilaah yidhi wa aqiimu salaata salaada ooga amarkaasaa nabigu afcaashiisa ku caddeeyey idan afcaasha salaada ah ee nabiga waxay fasiraydaa mujmalka ama ijmaalka ku jira aayaddaas waxaana nidhi waxa weeyaan afcaasha nabigu ku fasiro awaamirta waxay faa-iideedaa wujuub hadaan daliilka lixiyo la arag saas darteeda afcaashii nabiga waxa weeyaan ee uu ku fasiray aayaddaas wujuubay tuseen ilaa shaygii la ogaado inuu sunno yahay maahane oo marna nabigu sameey marna ka tegey ama qowl uu ku cadday inay sunnata marka waa inuu qofku aad ugu dadaalo inuu salaadii nabiga afcaashi nabiga uu waxa weeyaan sidii u sameeyo weliba nabiga dadaalka wuxuu gaarsiiyey inuu aqwaashana saas ugu caddeeyo ficil ahaanna uu caddeeyo mimbar korkiisuu ku tukaday mar mimbar korkiis halkaasuu istaaga mimbarku geedu ahaa maan dhagaxan mimbark halkaanuuna ku yilo gudaha kuma jiro dadka dhan marka waa ujeedayaan halkaan hadduu mimbarku ku yaallo banaanka dhinacaanuu ku yaallay marka mimbarkuu koray salaaduu ku xirtay waa ku rukuucay markuu sujuudayuu soo degaayo ilaa meel lagu sujuuda ma leh si uu mimbarka salkiisa ugu sujuudo markuu salaadii dhameeyey uu yidhi innamaa sanactu haadaa lita'tamuu bi walitacallamuu salaata sidaas aad arkaydaan waxaan u sameeyey inaad igu dayataan salaadaydana aada barataan xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi sahl ibnu sacd heerkaasuu dadaal gaarsiiyey muxuu mimbarka u koraa hadduu dhulka istaago safka hore kaliya ujeeda laakiin markuu mimbarka ku istaago sufuuftii o dhan a ujeeday heerkaasu isagoo qowl ahaan ugu caddeeyey uu ficil ahaan haddana ugu hor tukaday intaasoo dhan dadaalka nabigay tusaydaa marka waa in aad qofku ugu dadaalo inuu waafaqo salaadii nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu dhaqangeliyo wa can cimraan ibni xusayna radia allahu canhu qaal qaala liya nabiyu nabigaa igu yidhi sala allahu calayh wasalam salli tuko qaa'iman xaala tahay mid taagan fain lam tastadic haddaadan awoodin fa qaacidan fa salli tuko qaacidan xaala tahay mid fadhiya fain lam tastadic haddaadan awoodin fa salli tuko calaa janbi dhinac xaalad ku sugan tahay rawaahu bukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka wariyey cimraan ibnu xusayn radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi kaanat bi bawaasiir baabasiiryaalaan qabayu baabasiir ayaan qabo aada ugu adkaaday nabigaan marka weydiiyey salaada markaasuu yidhi yidhi salli qaa'iman istaag ku tuko marka asal waajib qofka waxaa ku ah hadduu awoodo inuu inuu istaago hataa hadduu istaag caadiya uusan awoodin inuu wax cuskado maanaad ul cuskadee waa in ul inta qaato ku istaagnaado oo ku tukado ama xarig ama derbi uu isku tiriyo ma ahan istaagu wax fudud salaada waa rukni wa qumuu lilaahi qaanitiin waa rukni min arkaani salaa marka haddaad awooddo ama xarig cusko ama ul cusko ama derbi ku tiirso ama qofa ku garab galee haddaad istaagi karto istaagad ku tukani haddaad istaagi weydo fain lam tastaic haddaad istaagi weydo oodan awoodin fain lam tastaic haddaadan awoodin fa qaacidan fasalli tuko qaacidan xaalad mid wal istaag ma awoodid xaa loola jeeda loolama jeedo inaadan la surayba inaadan kiciba karin loolama jeedo waxaa loola jeedaa dhibadaan aa kaa soo gaaraya ilaa khushuuci baabo qof iscelinayo dhibaata ku suganaad noqone oo la rafanayaba iscelintaba oo salaadii khushuuceediiyo dhamo ka baaba-a ma awoodin markaas oo kale laakiin haddaad xoogaa derbi iskaga tiirsato haddaad isceli karto salaadiina khushuuceedii la soco karto amaad xargigaad xoogaa cuskato ama qofku garab galo amaad ushaada cuskato waa iska cuskane waa rugni muhiim u ah salaada istaagu maaha wax iska fud iska fariisa maaha mar hadday salaada waajibta midda sunada waa iska fariisan karta adoo caafimaad qaba laakiin qof taagan ajarkiis barkiisaad odmalee ila adoo caafimaad qabaad fadhidaa sunadu waa saa amaa midda waajibkaa maya waa inaad istaagto haddaad awoodo istaagid ma awoodidna maxaa loola jeedaa nidhi waa inuusan awoodin qofku inta istaago inuu salaadii ku khushuuco oo xanuun adag a qabana oo uu tegaayo khushuuciyo dhan ma awoodaa laleeyahy markaas ama xanuunku jiradu ku dheeraanayo fadhiga marka qaabku u tukanaa markuu fadhiisto kayfiye kasta oo u tukado salaaddu waa ka ansixi xaala kayfiyadaas u fadhiista nabigu ma dhihin laakiin kayfiyadee ugu fiican aimada gabal waxay hahdeen iftiraashka ugu fiican iftiraash iftiraash waa sida atixiyaadka dhexe loo fadhiisto inaad lugta waxa weeya bidixdaa ku dul fadhiisato kaasaa ugu fiican imaam nawowi aa ka mid ah aimada rajaxaday markuu majmuuca sharxayay cilana wuxuu uga dhigay wuxuu yidhi tarabuca murabac in u fadhiisto murabaca sida caadadaa wey qofka iska nasanayo caadadaha u fadhiista laakiin iftiraashka cibaad ahaana loogu fadhiistaa marka cibaado u fadhiiso culimada gaban waxay yidhahdaan maya murabacaad u fadhiisane murabacaad u fadhiisane oo maxaa dhacay waxay yidhahdaan waxaa la rabaa waktiga fadhiga istaagga ku aadan ilaa istaagga meeshiisii waa fadhiisanay soo maa meeshii ataxiyaadkana waa fadhiisanay meeshii yidhi waxa weeyaan allahuma kfirliidana waa fadhiisanay si loo kala garto markii istaagga aad ku aadan tahay murabac u fadhiisanaya si loo kala fariyo meesha fadhiga istaagga iskale iyo fadhiyaalka kale iyo fadhiyaalka kale si loo kala fariyo waxaana weeye qowlka raajixa waa midka oo maxaa lagu rajax ilaa lama ogola waa anagi nidhi tarjiix bilaa murajix iska xugunsiya noqo taxakumaa la yidhahda inaad tidha tanaa iska raajix waxa u daliil ah caaisha tihi ra-aytu rasuulallaahi sala allahu alay wasalam yusallii murabica xadiis saxiixaan haynaaba nabigaan arkayoo fadhi u tukanaya gebangaabo labada lugood markaa iska hor keento wey oo isdhaafido murabaca waa sidaa marka xadiidkaasaa lagu rajaxa mar haddii xadiidkaas la helay khalaas haddee idaa jaaa nahru llaahi badala nahru macqil idaa jaaa alaharu badala nadar mar haddii afar iyo xadiid la helay nadar waa buray sidaana caqliyan waxaa labadan fadhiha la kala saaro iyo midkaanu cibaad wegi midkaanu caadi wegi warkaas waa iska dhamaada mar haddii la helay ahar idaa jaaa alahar badala nadar markaas waa sidaa sidas markii istaaga meeshiisa aad joogto faatixada qur-aanka akriydo murabacaad noqone fadhiyaalka kalena sidii sunada ahayd aad ku wadi sidii sunada aad ku wadi fain lam tastaic sujuudana waa iyo rukuucda waad ishaare rukuucda waa ishaare sujuuddana waa kasii hoos marini fain lam tastaic haddaadan awoodin fadhigii oo fadhigii isuma celin kartid facalaa jambi dhinac xadiidku dhinac ma sheegin welida dhinac uu yahay ma midigtanase waa bidix middaad u tukata waa ka ansixay laakiin culimadu waxay hahdeen sidaa la og yahay kaana kaana yuxibu tayaamum nabigu midigaysigu jeclaa waana shay cibaadaa sidaas daradeed midigtaa fadli bal waa inaad midigta u seexato sida maydka loo dhiga marka qabriga la dhigaa inaad inta dhinaca midigta u seexato aad xabadkaaga iyo jirkaaga iyo wejigaaga qiblada ku jeedid sidaas weeye haddaad hesho weeye qof hadda kuu jeediye qof kuu jeediya qiblada haddaad hesho laakiin haddaadan wax qiblo kuu jeediyaba hayn adna aadan tabarhayn aad qibla ugu jeesato sidaa taad iskaga tuke ee salaada ka tegi mayd salaada marnaba ka tegi mayd marka waa saddex kayfiyo rawaahu bukhaariy xadiidka wariyey fuqahadu waxay sheegeen martaba afraad haddaa dhinac lagu dhigi waayo kawarra la qofaan dhinac loo dhigi karina jiro jeega jeega u yaalla waa badan yihin weliba dadka hadda dhaawaxoo dagaaladan iyo masaa'ibkan ku jira waxa weeyaan bawdooyinka ka jaban oo kala hadhada dhinac inaan loo dhigi karin waana badan yihin marka jeega jeega loo dhiga xoogaa madaxa wax yar kor inta barkin loo geliyo a wax yar saas loo soo qaada ila qofku markuu tukaas cirka inuu fiiriyo waa la diiday xadiis saxiixa ku sugnaaday soomaa si uu madaxu qiblada ugu jeesto a xoogaa madaxa kor loo soo dhiga saasaa laga dhiga kaasa qiblada loo jeedina inta cagihiisa qiblada xaggeeda loo taago abara loo dhigaa qofkaas labada cagooda qiblada xaggeeda ujeedaan madaxiina marka qiblada ujeesana haddii xoogaa weliba wax inta madaxa jeegada laga geliyo xoogaa saas laga soo dhigo si uusan cirka ufinila cirka waa la diiday in la fiiriyo marka la tukanaye sidaas weeyaan midda afraadna oo hadda dhinacii haddii la waayo aayad qur-aan ataa la fataqullaaha masadaatum ha alla sideeda weetaan uga baqa xadiidka nabigana idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactum daan shay inin amro siaad awoodaan ula imaada marka sida awoodaan ula imaada afar sifo wey haddii jeegadiina uu awoodi waayo ka waran oo uu ishaari waayo ilaa jeegadii xoogaa inuu ishaaraa la rabaa xataa rukuucdii sujuudi duu waxba ishaari waayo ka waran madaxba uusan dhaqaaji karin fuqahadu waxay hahdeen isha isha baarkeedu uu markii rukuucii la joogo isha xoogaa isku dhaweyna marka ictidaal la joogana ishuu kala qaada ma dhaqaaji kara ma laha hataa ishaare ma awoodi salaad laga tegaya ma jirto salaad laga tegaya ma jirto waxay dhaha ishuu isku dhajina waktigii rukuuci markii ictidaalku kala qaada dana markii sujuud isku dhajina cabaal isku hayna qiraacadiina waa wada sheekhulislaam ibnu taymiya isaga wuxuu ihahdaa xaaladaas hadduu gaaro in la isku dhajino cibaado maaha waana ka dhamaatay salaadna ma awoodo ninkaas saasuu leeyay meel ilaahay nagula adoonsada indhaha isku dhajina ma jirto meel ilaahay ah indhaha isku dhaji qof dhaqdhaqaaq gabay laakiin aayaddaa untaalla fattaqu llaaha mastadactu sidaas darteeda qowl kalaa jira oo dhahaya maya indhana lakuma adoonsan mar hadduu dhaqaaqa gabo muxuu samaynaa qiraa'adii hadduu awoodo qiraa'adii u akrina markii faatixada la akrina akri markii rukuuc la gaaro iska aamr ila ma dhaqaaqi karo haddana ictidaal markii la joogo adkaarti ah waa hadduu akri karo hadduu akri karo waa saas marka shantaas martabo ayaa laga dhigay istaag fadhi midig amase dhinac dhinacu rabaa lagu tukana laakiin midigtaa fadli badane iyo jeega jeega in loo dhiga cagaha qiblada loo jeediyo waana badan yihiin dadka dhaawaca lugaha iyo ka jaban sidaasoo kale tii afraad wey iyo marka uu intaasna xataa gabo inuu hadduu wax akri karo wixii akiradii iska wado ila intaasu awoodaa shantaas wey istaagid la-aanta waxaa ka mid a qofkii hadduu markab ama doon saaran yahy oo hadduu istaago uu ka cabsa badda inuu ku dhaco ma awoodo iska fariisa asagoo caafimaad qabo ma awoodo waxaa ka mid ah waxa weeyaan qofka diyaaradda saaran meeluu ku istaaga hadduu waayo meeluu ku istaagaba hadduu waayo ama us yidhahdo waa wareeraydaa waxa weyan diyaaradda haddii aad istaagto dhexeeda waa la istaagi karaa badanaaba diyaarad laakiin hadday un dhacdo culamadu sidaas igu masgareen waxay dhahdeen diyaaradda qofka hadduu istaagi waayo waxay u badan tahay inuu istaagi waayo meeluu istaagaba inuu waayo maxaa yeele adiga kursi aad leedahay kursigiina laguma istaagi karo meel kaleo iskaga tuka karto diyaaradu ma laha marka haddaad istaagi weydo iyadana waa fadhiisanay istaagi weyinta marka waxaa ka mid adiyo caafimaad qaba inaad waxa weeyaan meelaad ku istaagtaba weydo meesh ama meeshaad joogtaa meel lagu istaagi kara aan ahayn marka waa noocaas وعn jاaبiri رaضي الله عanه أن النaبiya nabiga slى الlaه عalيه وasلم qaala wuxuu ku yidhi lmariضin mid jiran mariidkaasoo sallaa ku tukaday calىa wisaadatin calىa wisaadatin barkin faramaa bihaa wuu ka turay nabigu wa qaala wuxuuna yidhi salli ku tuko cala alardi dhulka in istatacta haddaad awoodo wa ilaa haddaadan awoodin fa awmi imaaan ishaarid ishaar madaxa saas aad rukuucda leedahay madaxa sujuuddana hoosaad uga sii dhiga wajcal waxaad ka dhigtaa sujuudaka sujuuddaada akfada mid ka hoosayn badan min rukuucika rukuucdaada marka sujuuddu waa inay ka hoosaydo xagga ishaaridda rukuucda oo madaxa waxa weya markaad rukuucda aad ishaaraydo iyo markaad sujuudda ishaaraydo waa inaad sujuudda hoos maridaa bayhaq ayaa wariyey bisanadin qawiyin sanad qawi ah oo xoog leh ayuu ku wariyey laakiin saxaxa abu xaatim abu xaatim wuxuu saxiix yeelay waqfahu inuu mawquuf yahay oo uu mawquuf ku yahay jaabir ibni cabdillahi waa qowlkiisa jaabiraa sidaa yeelay u leey xadiidkan ahlucilmigu way isku khilaafeen xagga tasxiixa iyo xagga tadciifka ayay iskugu khilaafeen aimada gobol way saxiix yeeleen aimada gobol daciifiyeyna waa jiraan aimada gobol daciifiye oo abibakr alxanafi nin la yidhahdaa la tafaruday yidhaahdeen laakiin mutaabaca uu leeyahay xadiidku mutaabaca ayuu leeyahay xadiidku marka aimada gobol way qawiyeeyeen xadiidka waxaa kaloo xadiidka aada usii qawiyeynaya saxaabo badan ayaa sidaanu ka sugantahay oo ah qofka marka uu tukanaya mariidka ah hadduu sujuudda wejiga gaarsiin karo ha dhigo hadduusan gaarsiin karin ha iska ishaaro laakiin shay inaad inta dhigato ku sujuuddo maya oo tiraa dhulkii ma gaarsiin karaya waa soo dhaweynaa dhulkiia soo dhaweysanaa inta barkin dhigato inaad ku sujuuddo saxaabo badanaad diideen waxay ka sugayoo sanad saxiixa uga sugnaaday anas ibnu maalik diididda bal saxaabada gabal sanadayna ku tilmaamay sanamaybaa ku tilmaameen inaad barkin inta dhigato ku sujuud saxaabada gabalkooda wuxuu kaloo ka sugan yahay diididda la diida cabdullahi ibni cumar wuxuu ka sugan yahay diididda la diida ibnu mascuud jaabirna waxa weye waa ka sugan yahay ibn cabdillaah marka a'imadaasoo dhan ayuu ka sugan yahay marka haddii xataa lafdi ahaan uu yahay mawquuf waxa weeyaan lahu xukmu rafci yidhahdeen ahlucilmigu illa waa xugun sharci ah oo tashriic ayuu tusaa xadiidku tashriicana waxa weya saxaabadu wax ma jiday jiri marka xadiidkan wuxuu tusaa qofka jiran hadduu dhulka sujuudda gaarsiin karo ha gaarsiiyo hadduusan gaarsiin karina inuu shay dheer inta dhigto wejiga saara maya waa inuu ishaaro saas wey وعن جابر رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوكو إلي لمريض متجران مريض كاسو صلى كتكدي على وسادة بركين أف فرمى النبي كتري بها بركنتي وقال النبي وحونا كيري فص... وقال النبي وحوكو إلي صلي كتك على الأرض إن صدعت دلود وإلا هداد نود فأومي إشار إيماء إشاري واجعل كيل سجودك سجود هذا أخفض مدك هوسين بدن من ركوعك الركوع هذا رواه البيهقي ولي بسند قوي لكن صحح أبو حاتم وقفه إنه موقوف يهي أو يهي قول جابر بن عبد الله أيو حجي باب سجود سهوي سجود سهوي إيا وغيره غير كيس أيو باب كانوا كالله أبابي وعوين سجود سهوي iyo sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri saddexdaas ayuu baabkaanu ka hadlaa sahwi waxaa la yidhaahdaa marka la yidhaahdo sahaa fiihi shayga qofku markuu halmaamo ayaa la yidhaahdaa shayga markuu ka tago isagoon oqoon u lahayn waxaa la yidhahdaa sahaa fiihi hadduu ka tago isagoo oqoon ulahayn waxaa la yihahdaa sahaa عنه آل إرادة وعن ألغا دمر يساق أقول أولي مركو كتب الذين هم في صلاتهم ساهون تدك إلهي النار تأقو قودي عن ألغا الذين الذين هم عن صلاتهم ساهون مركا ساهودون عن تاسيكو قد بيد مركا سقريقو صلاة أقو علم الله كتب وهل ما من ما ودمنا لكن ساها فيه مركا اللي إرادة وحوين وقو قلبي سو كبح حيوي شيء مسكحي سو كبح أدر وحالك اللوضة هدلا waxa weeyaan qofka salaadiisa hadday nuqsaamo ku timaad oo ama uu wax ku siyaadiyo aan salaadii ka mid ahayn ama uu salaadii wax ka mida ka tago ka nuqsaamiyo ama uu salaadiisii ka shakiyo inuu waxa weeyaan laba sujuudood la yimaado salaada aakhirkeeda inuu laba sujuudood la yimaado wuxuuna ka mid tahay jidaynta ilaahay uu noo jideeyey waxa weeyaan salaada nuqsaanteeda in lagu kabo sujuudu sahwiga raxmadda diinulislaami ka mid sababtoo ah dadka insaanka inay mar un wax gafaan oo salaada ay ku sahwiyaan kama marnaanayaan marka ilaahay dariiquna siiye lagu kabo dariiqo lagu kabo ayuu rabbulcaalamiin siiyey taasuna maxaasinta shariicatulislaam ay ka mid tahay marka axaadiid ilaa shan xadiid ayaa ugu muhiimsan sujuudu saawiga shantiiba wuu keenay waxa weeyaan xaafid ibn xajar halkaanu kusoo aroogay can cabdilaahi bni buxayna cabdilaahi bni buxayna can cabdilaahi bni buxayna cabdilaahi bni buxayna waxay ka wariyeen umahaatu sita iyo axmed intuba sabcaduba waa wariyeen xadiidkaani can cabdilaahi bni buxayna ayay ka wariyeen radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama sallaa wuu tujiyey bihim saxaabada adduhra salaad duhur uu tujiyey faqaama nabigu waa istaagay fi ragcatayni labadii ragco dhexdooda labada ragco aluulayeyni ee horeeya walam yejlis mana fadhiisan nabiga walam yejlis mana fadhiisan nabiga faqaama annaasu dadkiina waa la istaageen macahu nabiga la jirkiisa xataa idaa qada salaata salaaddii markuu nabigu dhammeeyey wantadara annaasu dadkiina ay sugayaan tasliimahu inuu salaamo naqsado kabara allaahu akbar uu yidhi walxaal huwa nabigu jaalisun uu fadhiyo wa sajada wuxuuna sujuuday sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsan ka hor salaamta ka hor ayuu sujuuday uma markaas kadib uu sallama salaamo naqsaday akhrajahu sabcatu toddobadiiaa soo saaren umahaad sita iyo axmed wa haadaa lafdu lbukhaari kanuna waa lafdiga imaamu lbukhaari xadiidka ugu horeeya ee sujuudu saawiga waa xadiidka cabdilaahi bni buxayna cabdulaahi bni buxayna xadiidkiisa wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh wasalam sallaa wuu tujiyey adduhra fa qaama waa istaagay fii ragcatayna labada ragco aluulayeyni ee horeeya labada ragcoo ugu horeeyuu istaagay walam yajlis mana fadhiisan labada ragcoo hore markuu tukaday meeshii laga rabay inuu fariisto ataxiyaadkii dhexe u fariisto nabigu ka istaago waa halmaamo weliba dixaaq ibnu cumaan can alaxraj wuxuu siyaadiyey riwaayadaha gobol sida ku sugan fasabaxuu bihi famadaa xataa faraqa min salaati markuu nabigu istaagay subxaan allah ay yidhahdeen kaas iska sii socda marka labada rag labada ragco markii qofku tukado ataxiyaadka dhexe hadduu halmaamo oo ka istaago subxaanallaahi goormaa la yidhaha waxaa la yidhaha intuusan istaagu dhammaystirmin laakiin istaagu hadduu dhammaystirmo adugu ha isku dhihin subxaanallahi maba la yidhahdaba imaamkana haddii adood waxa weya dhammaystirmay oo istaagii ku dhammaystirmay subxaanallahi lagu yidhaahdo ma la soo laabto hadduu soo laabto salaaddu waa ka buri qofkaas hale ataxiyaadka dhexe rugni maaha culimmadu laba qowlay kala yihin ataxiyaadka dhexe xanaabiladu waxay dhahdaan waa waajib aan rugni ahayn oo iyagu waxay kala saaraan rugni iyo waajib markay salaada joogaan sida xajkii oo kale oo waajib waxay leeyihiin hadduu kas uga tago salaadda waa ka buri ataxiyaadka dhexe sida ciyaalsiyada degdegsan oo banooniga u degdegayda ataxiyaadka dhexe waa sunna la yidhi le markaas afarta ragca isku qaba casir sidaasoo kaleta eber wey kaa salaad male ma tukan kaasu soo ma jeedi laakiin waxay idhahdeen hadduu halmaamo salaadda waa ka ansixi oo hadhow wuxuu ku kabi karaa sujuudu sahw sujuudu sahwi ku kabi karaa sujuudu sahwi ku kabi karaa saasay mareen shaaficiyaduna waaba sunna yidhahdeen ayagu waajib ma dhih waaba sunna yidhahdeen ataxiyaadka dhexe marka ataxiyaadka dhexe rugni inuusan ahayn aa laysla ogoliy mar hadduusan rugni ahayn marka haddaad ka istaagto ood istaagi gudagasho istaagu waa rugni rugni adoo gulagaday shay ka hooseeya looma soo laaban karo oo ama sunna ama waajib ma loo soo laaban karo marka imaamku hadduu dhammaystirmo subxaanallahi lama yidhahdo waa la raaca haddaad kaligaa aduguna haddaad imaam tahay haddaad kaligaa tahay marba haddaad isdhammaystiranto inta halmaanto markaad istaagto haddaad soo xasuusato lama laabo daad laabato adoo og cilmina ule salaadaad waa buri marka nabiga iyagoo subxaanallah lahu salaadiisa iska wato ilaa u dhamaysta marka meeshaas waa in lagu baraarugaa dad badan waxaan arkay imaamku markuu ka istaaga subxana allahi la fadhiyo duu soo laabta ka bure holkuu soo doonaa waa inaad raacdo masalada kaleeto ma'muumiinta haddii imaamku labadaas ragca ka tago oo istaagiisu dhammaystirmo waa inay raacaan waa inay raacaan maahan inay fadhiyaan waajibay ku tahay umana banaana inay taxiyaadsadaan waa inay raacaan welidaa saas daraadee xadiidka abi dawud waa arki doonaa iyo ibnu maaja ay wariyeen min xadiidi muqira ibnu shucba oo rasuulku yidhi sala allahu alay waslam idaa qaama axadukum mina ragcatayn qof nin ka mida labada ragca hadduu ka istaago falam yastatimma qaa'iman oo uusan istaagiisu dhammaystirmin ee u xasuusto ama la xasuusiyo falijajlis ha fadhiisto intaan istaagu dhammaystirmin haddaad xasuusato laabo hay fain istatama qaa'iman hadduu dhammaystirmo isagoo taagan falaa yajlis yuusan isku fadhiisan wayasjud sajdatay sahwi laakiin hadhow hala yimaado sujuudu sahwi labadeed intuusan salaada ka bixin salaamta ka hor ula imaana meeshaan la arki doonaa meelaha gobolna waxaa lala imaanaa sujuudu sahwiga salaamta ka hor meelana waxaa lala imaanaa salaamta kadib waa inaad kala taqaana waa laba iyo labo laba meelood salaamta ka horaa lala imaana tanaa ka mida waa markaa salaada wax kamida ka tagto oo aan rugni ahayn salaamta ka hor la salaada naaquseen haddaa salaada wax ku darto siyaadinana salaad salaamta kadib ad la imaana laba siyaado la isugu darima salaada marka nabiga sala allahu calayh wasalam waa istaagay mana fariisan faqaama naasu dadkiina waa la istaageen macahu nabiga xataa idaa qada salaata salaadii markuu dhammaystay wantadara naasu dadkiina ay sugayaan tasliimahu inuu salaamo naqsado kabara allahu akbar wiy marka tan waxay kutu sujuudu sahwiga markaad aadaydo allahu akbar ad leeda madaxa markaad ka soo qaadaydo allahu akbar markaad ku laabaydo allahu akbar walxaal ayuu takbiirsaday huwa nabigu jaalisun uu fadhiyo wa sajada wuxuuna sujuuday sajdatayni laba sujuudood marka sahwiga salaada kaaga dhaca hal mara sahwi laba goor sahwi shan goor sahwi laba sujuudood bis waa waxa aad sahwiday haba bateen laba bisaad la imaana hadda nabiga fiiri fadhina waa ka tegey ataxiyaadka akrintiisina waa ka tegey fadhigu mogta waa ficil ataxiyaadka akrintiisuna waa qowl labadaba waa ka tegey laba sujuudood bisu leeyahy wasajada waa sujuuday sajdatayni qabla an yusalima intuusan salaamo naqsan uma sallama waa salaamo naqsaday akrajahu sabcatu toddobadia soo saareen wahada lafd bukhaariy wa fii lafdi wa fii riwaayati muslimiin riwaayad muslimka waxaa ku sugan riwaayad muslim waxaa ku sugan bukhaari laftigiisu waa wariyey riwaayadaasi kitaabu sahwiyu ku wariyey riwaayad muslim waxaa ku sugan yukabiru allahu akbar u dhahay fii kulli sajdatin sujuud kasta markuu aadaa iyo marka laga soo qaada madaxa wlxaal huwa jaalisun uu fadhiyo wasajada naasu dadkuna waa la sujuudeen macahula jirkiisa halkaana masale kaloo muhiima laga hela oo waxay tahay imaamku hadduu sahwiyo laakiin ma'muumiintu aysan sahwin sahwi waxa la haa shay inaad halmaanto soo maaha imaamku waa halmaamay waa ka tegey laakiin ma'muumiintu ma halmaamin sahwigaas imaamku waa ku dhaca ma'muumiintan hadda maogtahay nabigu waa halmaamay soo maha laakiin ma'muumiintu miyay halmaamin ma halmaamin waa kuwii tasbiixsanayay subxaan allahayba ka daba lahay marka sahwiga ku dhaca imaamka ma'muumiinto dhanna waa ku dhaca waa ku dhaca mar kastoo salaadiisa sahwi galo waa laga rabaa ma'muumiintu inay ku raacaan marka waa naasu wasajada naasu dadkiina waa la sujuudeen maca nabiga la jirkiisa makaana maa nasiya shaygii uu halmaamay booskiisa oo minal juluusi fadhiga ahaa kaas ayay u sujuudeen kaas ayay u sujuudeen kaas ayay u sujuudeen وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة أي كوريا بخاري مسلم إنه يري صلى النبي نبي أيات كذي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قلبك لبن إيسا صلاة مت كمدة لبدا صلاة قلبتي لتكدو مت كمدة النبي قلت كذي صلى الله عليه وسلم لبدا صلاة قلبك عشيقة وحويان لبدا iطlaaq uu leeyahy culamada gaa waxay hahdaan cashi waxaa la ihahdaahdaa zawaal cinda zawaal ila algurub qoraxdu cirka dhexbartinkiisa markay ka ilato duhur galo ilaa ay qoraxdu ka dhacay waana sida hadda xadiidkan loola jeedo xadiidkan sida loola jeedo waa sa qaar kalea jira cashiga ku fasira zawaalka ilaa habeenka dhexbartankiisa laga gaaro laakiin xadiidkan taas horaa loola jeeda labada salaadood marka waktigaas la tukadaa waa duhur iyo casr mid kamid aha nabigu tukaday waxaa halmaamay imaam waxaan rabaa abu hurayra laftirkiisa halmaamay riwaayada galna waxay leeyiin waxaa halmaamay anas waxaa halmaamay moxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriin laakiin anas ibnu waxaan rabaa abu hurayra inuu halmaamay waa suganta wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal salla nabiyu nabiga ayaa tukaday sala allahu calay wasalam ixdaa salaatay alcashii galabka labadiisa salaadood mid ka mid a labada salaadood ee galabtii la tukado mid ka mid ah ayaa nabigu halmaamay sala allahu calayh wasalam midaas marka waxaa halmaamay abu hurayre laftirkiisa oo waxaa ka sugan abu hurayre inuu yidhi laakinii nasiitu laakiin aniga labada salaadood midii ay aheed anigu waa halmaamay sunanka nasaa-igay ku taalla ka abu hurayre laftirkiisa ah halmaamay abu hurayre laftirkiisa halmaamay riwaayada kalna waxay leeyihiin waxaa halmaamay maxamed ibnu siriin laakiin midaasa sii cadaan badan ragcatayni laba ragcaa nabigu tukaday uma sallama waa salaamo naqsaday assalaamu calaykum uu yidhi waa ka baxay salaadii markuu waxa weeyaan waana salaad afar r afar ragca halmaankan hadda labada salaadood midday aheed uu harmaamay abu hurayra waxba naga dhibime maxay waa isku mid labada salaadood waa isku mid labada salaadood duhur afar ragco wey casrna afar ragco isku si yara loo tukada markuu waxba ka dhibime laba ragca laba ragca markuu marayo ayuu salaadii ka baxay nabigu assalaamu calaykum iska yii uma qaama nabigu waa istaagay ilaa khashabatin qori intii ah uu istaagay qorigaasoo fii muqadami lmasjidi masjidka meeshiisa hore yaalla geed oo qoriyahoo masaajidka qaybtiisan hore yaalla uu inta tagu iskaga tiirsaday inuu salaaddii dhameeyey uhaystaa inuu salaaddii dhameeyey ayuu uhaystaa fa wadaca nabigu waa saaray yadow gacantiisa calayhaa geedii korkeeda wa fi lqowmi ragga waxaa ku jiray abubakar iyo cumar wa fi lqowmi ragga waxaa ku jiray abu bakrin wa cumaru labadoodaa ku jireen fahaabaa way ka hibaysteen an yukalimahu nabiga inay la hadlaan inay la hadlaan oo yidhahdaan salaadii maxaa ku soo diriyey way ka hibaysteen maxaa yidhaha dadka waxa u oqoon badnaa nabiga xurmadiisa labadooda labadoodaa saxaabada ugu cilmiga badnaa labadoodaa nabiga ugu oqoon badnaa xurmadiisa iyo karaamayntiisa marka oqoontoodiiya gaarhsida inay ka hibaystaan wakharaja waxaa baxay saracaanu naasi saracaan bifatxi raa iyo sarcaan bisukuuni raa labada waa banaanta wakharaja waxaa baxay saracaanu naasi dadka kuwooda degdega dad mogta waxaa jira salaada aan tasbiixsan markay tukadaan salaamu calaykum wargaa kabiis hore u qaata kuwaas waa bixeen waa bixeen horay u dhaqaajiyeen ayadoo salaaddii laba ragca dhimanta fa qaaluu waxayna yidhaahdeen qusirat salaatu salaadii waa la gaabiyey laba ragca laga dhigay waa iska sii socda saas usii sheekaysana laba ragcaa laga dhigay marka lafdigan qusirat anoo qoran laakiin bukhaariga hamsa ku taalla aqusirat isalaad hamsatulistifaam salaadii ma la gaabiyo way sii warsanayaan waa istifaam marka qusirat isala salaadii ma la gaabiyey ayagoo laha iska tageen wa rajulu nin ayaa ragga ku sugnaa rajulkaasoo yadcuuhu uu ugu yeeri jiray annabiyu nabiga sala allahu alay slam dalyadayn nin nabigu dhihi jiray gacma dheere ayaa ku jiray ragga fa qaala wuxuu ninkaasu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka allow anasiita ma halmaantay am qusirad mase salaadiyaa la gaabiyey ninkaasaa weydiiyey rasuulka allow ma salaadii adiga ma halmaantay mase waa la gaabiyey mideeda kale salaada maxaa halkaa nooga muuqata asalaamu calaykum markuu nabigu yidhi dadkiina asalamu calaykum yihahdeen soo ma jeedin ha ka baxeen adiga haddeer laba ragca marka la maraayo assalaamu calaykum hadduu imaamku yidhaha ma ka baxeen maya haddaad ka baxdo salaadaadu adigu waa buri ayagana kama buri oo waa maxay say ku dhici karta waxay ku dhacaysaa ayagu waxay ku sugnaayeen fii zamani tashriic waktigii sharcigu degayay waa kuwa sii warsana soo ma jeedin waxbaa isbedelo isleeyi salaadii waa la gaabiye waa kuwa siila soo ma jeedin ayaga waktigii sharcigu soo degayey ayay joogeen waxay u qaateen in sharci soo dego salaaddii la bedelay oo salaaddu sidan ku dhanta qaarna waa kuwaas weydiinaya laakiin adiga haddeer markuu duhurka laba ragca asalamu alaykum ka yidhahda maxaad ogtao yaqiinsantah inuu isagu halmaamay ee salaaddu ay afar tahay soo maogin adoo og salaadii o dham dhexda la mara haddaad ka baxda salaadaada u dhamaat waa buri mamnuuc wey maxaad samaynay marka si salaada dhexdeedoo la mara u yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah salaaddii wax ka dhiman yihin ama laba ragcaa dhiman ama hal ragcaa dhiman ama sujuudaa dhiman ama taxiyaadaa dhiman maxaad samaynay laba shay aad isku dare subxaan allah ad leeda duu fahmo istaago khalaas waa la wadani duu istaagi waayana kow aad ka siisana o iska dhaqaajina khalaas kow anta ka siisato aad waxaad niyeysana niyatulmufaaraqa inaad ka goosatay aad niyeysana isaga salaaddii ku dhex jira weli hataa hadduu sheekaynaa salaadii ku dhex jira laisma oge laakiin subxaan allah hadduu gara waayo khalaas waa ka socona niyatmufaaraqaad la imaanaya salaadaadaad dhamaystiran laakiin haddaad marka asalamu alaykum yihahdo adoo og salaad inay kala dhimanta asalamu alaykum aad tirahdo ee tiraa laba ragcaan tukana adigu waxba ma tuka laba ragca isagaa tukaday maaha isagu meeshaasu kasii wadaana lakin adu waa inaad soo bilowdo maxaa yeele adiga salaadii ad ka baxda adoo og in salaadii dhexda looga jiro laakiin isagu salaadii inuu dhamaysto u haystay marka meeshaasna aaday dadku wax badan ugu qaldamaan ha ku qaldamin iska fiiri marka saxaabigaasa weydiiya wuxuu yidhi annasiita ma halmaantay am qusirat mase salaadiyaa la gaabiyey fa qaala nabig wuxu uhi lam ansa ma aanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin marka lam tuqsar waa xaqiiqo xayla nabigu waxyigu isaga kusoo daraya inaan la gaabin waa ogi laakiin lam ansa calaa daniyuu ka hadla sidaas darteeda qofku siduu isagu aaminsan yahay hadduu sheego been lama yidhahdo maba la yidhaha been u fiirso nabiga ma aanan halmaamin u leeyahy soo ma jeedi waan halmaamin soo ma xayla inuusan halmaamin u haysta ee salaaddii u dhamaystiray salaaddii inuu dhamaystir u haysta mana halmaamin lamana gaabinayo fiiri sidaa darteeda muxuu yidhi dalyadayn fa qaala wuxuu yidhi balaa inaad halmaamin iska daa qad nasiita waa halmaamay waa la huba illa asag waa huba inuu halmaamay waa u huba markaasuu yidhi iska daa waa aad halmaantay fa sallaa nabigu markaasu istaagay fa sallaa nabigu wuxuu tujiyey ragcatayna laba ragco marka hadalkiisii kaliya miyuu qaatay illa isaga waa yaqiin waa u go-aansanaa inuu dhameeyey hadalkiisii kaliya ma qaadan waa noo imaan doontaa riwaayadda soo socota dadku weydiiyey asadaqa dulyadayn u yidhi a war ma rumaa siduu sheegaya ma halmaamo markaasay yidhahdeen an nacam waad halmaantay rasuulka allah markaasuu nabigu istaagay taasna waxaa laga qaatay qofka imaamka ah isagoo isku haysta salaadu si inay u tahay haddii qof kale ku baraarujiyo hadduusan yaqiinsan qowlkiisa raacina yaqiintiisu ku socaa laakiin hadduu yaqiinsado hubsado inuu qaldan yahay warkaasu raaca haylo nabigu wuxuu yidhi imaamka hala baraarujiyo soo ma haduu hadduu salaada qaldo haddaan la raacayn baraarujintu waxay macno yeelo leh mideeda kale nabigu waa kana ma halmaaminu laha saasuu ku qanacsana laakiin markii abu dulyadayn markhaatiyaal u helo yaqiinsaday nabigu waa istaag marka waxa weeyaan haddii laguu sheego la yidhaha salaadii sidaas wey waxbaa ka dhiman ood ku qanacdo waa ad raaci lakin waxay dhahen fuqahadu haddaadan ku qancina aaminsan tahay salaaddu inay ku dhamaystiran tahay xaalad anaa ogo waa dhameey xayla nabigu adulyadayn markuu u sheegay isagoo saxaabiga haddana saxaabadii kale u weydiiyey markaasay yidhahdeen rasuulka allah waa runtiis waa aad halmaan fa sallaa nabigu wuxuu tukaday ragcatayna laba ragco uma salama assalaamu calaykum yidhi fiiri tana meesha sujuudu saagu galayda u fiirso salaada dhexdeeda haddii qofku ku salaamo naqsado inta istaago horta waa inuu la yimaado inta dhiman ma dhexaydii sujuudu saawiyaan ku kaba hayla laba ragcaa dhiman laba ragcana waa arkaan soo maaha arkaanna maba kabi karto sujuudu sahwiga sujuudu sahwigu wuxuu kabaa shay ama rugni ka hooseeya oo ama waajiba ama sunna kaasuu kabaa laakiin rugni ma kabi karo sujuudu sahwiga arkaanaana maqan marka nabigu labadii ragco inta la yimidu assalaamu calaykum yidhi uma kabara markuu aslaam calaykum ka yidhi kadib uu yidhi allaahu akbar sujuud sahwigii u aad fa sajada waa sujuuday mila sujuudii sujuudiisii oo kale oo salaada uu ku sujuudi jiray aw adwala ama wax ka dheer uma rafaca koruu usoo qaaday ra'sahu madaxiisa fakabara allahu akbaruu yidhi fawadaca ra'sahu madaxiisii dhulka dhigoo waa sujuuday fakabara haddana allahu akbaruu yidhi fasajada waa sujuuday mila sujuudi sujuudiisii oo kale aw adwala wax ka dheer uma rafaca ra'sahu madaxiisuu kor usoo qaaday wa kabara allahu akbarna waa yidhi marka xadiidkan wuxuu kaloo nacday madaxa markii lasii dhigaana allahu akbaraa laleeyahy marka lasoo qaadana allahu akbaraa laleeyahy muttafaqun caleyh wa lafdu lilbukhaari wa fii riwaayati lmuslim waxaa ku sugnaatay salaat alcasri aheed saasaa ku sugan oo shaki la-aan ah salaadaas in casri aheed weri abi daawuud waxau sugnaaday faqaala wuxuu yidhi nabigu asadaqa dulyadayn dulyadayn ma rumuu sheegay markuu leeyay waa halmaantay fa awma u dadku waxay u ishaareen ey nacam haa rumuu sheegaa saasay u ishaareen laakiin riwaayadaas waashaaday yihahdeen aw maudu ee riwaayadda lafdiga oo waxa weyaan oo waxa weeyaan maxfuudka waa lafdiga soo socda waa inay yidhahdeen nacam qaaru aw ma ma waa kana wahiya riwaayadan abu dawuudka fi saxiixayn waxay ku sugantahay bi laakin bilafdi faqaalu wahiya riwaayadan abu daawuud fi saxiixayn waa ku taalaa laakiin bilafdi waxay kula taalaa faqaalu meesha ay kala tahay fa aw mau waxa weya saxiixaynka waxaa ku taalla inuu nabigu weydiiye oo yidhi asadaqa dulyadayn oo uu markaas waxaa ku taalla faqaaluu ay nacam marka fa awma-u waa min tasarufaati bacdi ruwaad ruwaadda gobol ka midaa ku tasarufay ee waxa weeyaan lafdiga maxfuudkaahu faqaaluu waxay yidhaahdeen ey nacam haa rumuu sheegaya waad halmaanta wa fii riwaayatin lahu abi daawuud riwaayada abi daawud waxaa kala sugan walam yasjud ma sujuudin xataa yaqanahu llahu dalika ilaa ilaahay yaqiinsiiyey ilaahaa hubsiiyey oo yaqiin uga dhigay laakiin tan waa munkar tan waa munkar sanadka waxaa uga jira moxamed ibnu kaiir ibnu abi cadaa oo axaadiista munkarka ka wariya khaasatan awsaaci tanaana ka mida munkarka uu ka wariyey marka moxamed ibnu kaiir ibnu abi cadaa ku jire xataa yaqanahudaas ma sugna waxa weeyaan markii dulyadayn uu u sheegay saxaabadii kalena ay u markhaati kaceen waxa weyaan khalaas markaasuu istaagay nabigu sala allahu calayh wasalam wa can cimraan ibni xusayn radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam sallaa waa tujib bihim saxaabada fasahaa waa sahwiyey fasajada waa sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma tashahada markuu sujuudu sahwigii la yimid ka gadaal uu ataxiyaad akriyey uma sallama kadibu haddana salaamo naqsaday rawaahu waxaa xadiidkan wariyey rawaahu waxaa wariyey abu daawuuda watirmidiyu wa xasanu xasanu ka dhigay wa saxaxu xaakim xaakima saxiix yeelay xaakim ayaa saxiix yeelay saxiixna ma ahane waa shaad waana waxa weeyaan waa shaad weeyaan saxiix ma ahan waa shaad a'imadana sidaasay u caddayn ahlicilmigu inuu shaad yahay ciladana waxay tahay waxaa la tafaruday ashca ibnu cabdilmalik alxumraani ashca ibn cabdilmelig ayaa la tafaruday xadiidkan ashca waxa uu la tafarudana wax la aqbali kara ma ahan ahlucilmiguna sidaas ayay u nasgareeyeen inaan waxa weeyaan uu la tafaruday sidaas darteedana uu daciif yahay waa caddeeyeen inuu ashca ibn cabdilmelig uu xadiian la tafaruday aimada caddayday waxaa ka mid a xaafid ibnu xajar ayaa ka mid a xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi ziyaadatu ashca shaada inay shaad tahay caddeey ziyaadatu ashca shaada ziyaadada ashca uu la tafruday waa ashca ibn cabdilmelige waxa weeyaan waa shaada fatxulbaariga uu kuleeyay juska saddexa sagaashan sagaal waxaa kaloo caddeeyey alxaafid ibnu mundir awsadku ku caddeeyey juska saddexaad wuxuu yidhi laa axsibu yahbut u malayma lafdigaan inuu sugan yahay lafdigaan inuu sugan yahay imaamu nawowi raximah llahu tacaala majmuuca wuxuu yidhi inahu lam yasixa can nabiyi minhu shayun hal shay oo arrintaas tusaya nabiga kama ansixin nabiga ma ansixin xaafid ibn cabdilbarina wuxuu yihi ama atashahud fii sajdati sahwi waxa weeyaan ataxiyaad sujuudu sahwiga la ataxiyaadsada falaa axfadu anugu kama xifdin min wejhin saxiixin can nabiyi sal la ala hal wej oo saxiixa marka xufaadoodan sidaasay u caddeeyeen ma sugna ataxiyaadna ma leh waxa weya sujuudu sahwiga markaad la timaado khalaas asalaam calayka ku xig wa can abi saciidin alkhudri radia allaahu can qaala abi saciidin wuxuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa shaka axadukum qof nin ka mida markuu ku shakiyo fii salaatihi salaadiisa oo falam yadri uusan ogaanin kam sallaa meequu tukaday aalaaan ma sadexaa am arbacan mase waa afar falyatraxi shaka shakiga ha tuuro walyabni ha ku dhiso calaa mastayqana inta uu hubo uma ysjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsan fain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday khamsan shan shafacna tiro isla egay uga dhigayaan lahu asaga salaatahu salaadiisa wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday tamaaman tiro dhammaystiran kaanataa labada sujuudood waxay noqonayaan tarqiiman san carayn sankay caro uga shubayaan lishaydaani shaydaanka rawaahu muslima xadiidkaana wariyey xadiidkan waa xadiidka cimraani waxa waxaan rabaa xadiidkan waa xadiidka abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu waa xadiidkii abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yihi qaala rasuulu lahi rasuulka alla yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa shaka axadukum qofnin ka mida markuu ku shakiyo fii salaatii salaadiisa oo falam yadri uusan ogaan kam sallaa meequu tukaday adoo salaaddii wadaad ku shakiday mal ragcadii labaadaad ku jirtaa mase ragcadii koobaad oo ku shakiday ama waxaad ku shakida waa hubtaa ragcadii labaad inaad waxa weyan ku ragcadii koobaad inaad dhammayday ee waxaa is tihi ma tii labaadaad wadaa mase tii saddexaad koobaad waa hubtaa ama tii labaad waa hubtaa waxaad ku shakisan tahay middaan aad ku jirto ma saddexa mase waa labo waa hubtaa waxa weeyaan inaad middii labaad soo gaartay marba haddaad ku shakido aadana kala gera karin oodan kala rajixi karin khalaas waxaad samaynaysaa shakiga tuurayda haddaad ku shakido ma ragcadii labada mase waa tii koobaad maxaad hubtaa horta koobaad inaad gaartay laakiin labaad inaad soo gaartin kale waa ku shakisanta soo maaha shakiga tuur midii koobaad ka dhig koobaadii ad ka dhigay daad ku shakido ma ragcadii labaadaad wada mase tii saddexaad saddexaada tuur labaad ka soo qaata haddaad ku ku shakido ma tii saddexaadaad wada mase afraad afraadda tuuri saddexaad ka soo qaata shakiga tuur yaqiin la imow nabiga wuxuu yihi sal lahu alay slam falyatraxi shaka shakiga ha tuuro walyabni ha ku dhiso calaa mastayqana inta uu hubo uma ysjud kadib ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood qabla an yusalima intuusan salaamo naqsan qabla an yusalima sujuudu sahwiga waa salaamta ka hor halkan awalna xadiidkii cabdullahi ibn buxayna oo markii laga tegay ataxiyaadka dhexena muxuu ahaa ayadana qabla salaam qabla salaam uu ahaa markaad inta shakida kala gara weyda oo yaqiin ku dhistana waa halkee waa qabla salaam laakiin salaada dhexdeeda asalaamu calayku haddaad ku tiro ka baxday ood kadib ogaatay ood istaagtay ood dhammaystirtay halkuu ahaa taxiyatu sajdatu sahwigu bacda salaam nabigu markuu salaadii inta la xasuusiyay dhammaystiray asalamu calaykum yidhi kadib la yimi waa inaad kala tagaan marka meelaha oysa iskaga kaa darmin wa in kaana hadduu yahay marka marka wuxuu nabigu halkan ka hadlaa sala allahu calayh wasalam wuxuu ka hadlaa labadan sujuudood xikmadda ku jirta shaydaanku waa cadow qofkuu waswaasinayo marka labadan sujuudood faa'iidada ku jirta nabigu sheeg wuxuu yidhi fa in kaana qofku hadduu yahay sallaa mid tukaday khamsan oo adoo afar marsiina ayaad istiri afar maahane waa saddex markaasaad mid kale ku dar sow shan maaha adoo afartii marsiina ayaad shakiday oo istiri ma saddex mase waa afar markaasaad mid ku dar ta saddex ka soo qaaday shan soo maaha markaas waxaad tukatay fa in kaana qofku hadduu yahay sallaa mid tukaday khamsan shafacna tiro isla egay uga dhigayaan lahu qofka salaatow duhurku moogta iyo casirka iyo ceshuhu waa shafci shafci waa la tirada isla eg afartu waa shafci soo maaha marka haddaad shan tukatana maxay kaa noqonaa witr soo maaha marka labadan sujuudood shanaad ragcaad tukatay labadan sujuudood ku dar hal ragca ka dhig lix soo maaha shafcigay salaaddii kuu noqeen ilaa duurku waa shafci casirkuna waa shafci ceshuhuna waa shafci marka adoo salaad duhur ku jiray ama salaad casir ama salaad waxa weeyaan ceshe haddaad ragcadii afraad ku shakiday waana tukatay ragcadii afraad markaasaa istiri maadan tukatay markaasaad ragca ku dartay saw tira isleer kaa noqome oo witriya labadan sujuudood faa'iidada ay ku leeyihin shafcigay kaaga dhigayaan oo lixay ka dhigaya waaya wa in kaana hadduu yahay qofku sallaa mid tukaday tamaaman tira dhamaystiran markaad ku shakido istiri saddex miyaa mase waa afar markaasaad saddex ka soo qaadaad ragca la timi sidii saxdahana saasayba aheed oo mid afraad awalba ma jirin marka salaaddii taamay kuu ta labadan sujuudood waxay tareen shaydaankii ku waswaasiyaad sanka carro uga shubi ood leedahay waxa qayraaba ii siyaadayba maxaa iga baay aniga way kare labadan sujuudood shaydaankii dulli usiita ilaa daacaad samayday tarqiiban lishaytaan rawaahu muslim ayaa xadiidkaana wariyey allahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslm وbaaraka عlى nabiyina mxamed